in ku badan lixdan iyo shan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee qolkii eebeeye shahaadooyin iyo abaalmarino kale la guddoonsiiyey xaflad kudheedi jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho boqol tobanyo afar arday oo kumid haayeen lixdan iyo shantun arday ee geeka la abaalmariyyo tartanka qur-aanka kariimka ku qayb qaadatay wayna ku guulaysatay lixdan iyo shan arday oo geeka abaalmarino la guddoonsiiyey haana ku mid ee ardadaasina maamulsho un ballan qaadeen in la wada doono sanadkan cumro aana ku mida macalimiinta iyo culimmadii xafladda ku hadali waybayo ahanbalyeena ardayda ka guulaysatay xifdinta qur-aanka kariimka waynayo sheegaynaa in dhammaan boqol toban iyo afarta arday iyo wada guulaysadeen runtii aadaan faraxsanahay maanta munaasabadan abaalmarintan u qaalisan waxaa hayso ilaah aftiisa kule qofka qur-aanka yaqaan muasasada macalnuur oo siddeetan sano ka shaqayhaysay khayridaasna ku sifeysneed ayaa hadba waxay la jaan qaadaysaa casriga iyo nuuca wax u socdaan runtii jaamacadda oo agaasinka laheyd iyo muasasada oo taabagelinta laheyd oo hawshaans taabagelisay iyo muxsiniinta abaalmariyey kana farxiyey guulaystayaasha dhammaantood oo u mahad celinaynaa saddex difaaciis oo guulaysteen waa kuwaana gadaashaad ay fadhiyaan labadii wiilii gabadhi alxamdulilah inaad dhiirogelisid qoladan kaleetana oo u sheegtid inay wada liibaansan yihiin kulligood waxaan anaga xaggeenna idiin sheegaynaa inay tahay cumrada bisha ramadaanka insha allah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay cumratun fii ramadaan ka xajatin maci sala allah alayh wasalam in oo la cumraysta ramadaanka waxay la mid tahay anoo leela xajiyo dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk soomaaliya saalax shariif siidkey ya sheegay inuusa ka faraxsanyeen isku qayb gala xafladda ardayda laka abaalmaryahaya aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa wax aad iyo aada loo bogaadiyey waayo in qur'aan qur-aanka la qiimeeyo qur-aanka la sharafo qofka qur-aanka sharafa ilaahay asigana wuxuu ku sharfaa bisababi alqur'aan marka muasasada macali nuur oo uu hogaaminayo khaliif cabdiqaadir macali nuur dadaalka ay wadaan oo juhuudda ballaaran eh aad ayaan u bogaadinaynaa anoo ku hadlaaya magaca wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya arday qur-aanka waa xifdiseen alxamdulilah qur-aanka hadda maalin dhoweyd ayaa horteena ku akhriseen waa xifdiseen intiina boqol toban iyo afar arday hadday tartameen oo lixdan iyo shan ka mid ay gefi waayeen qur-aanka qur-aanka waan ognahay mucjiz rabbaani eh wax oo maxaan lahay aada loo bogaadiy waay